أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey camaliyaad ishtishaadiye ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira etoobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kufaarta iyo murtadiinta ayaa ku fashilmay duulaankii ay ku soo qaadeen deegaanada dhacaduleedka degmada afgooye iyagoo mar weliba dusha loo saarayo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowra caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay habeenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalin jebisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'ale ee wilaayada jubbada dhexe haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك waa subaxnimo talaada ah oy taariikhdu ku beegan tahay koow iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaadhsiiyey camaliyaad ishtishaadi ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye bayaankaas waxaa inoo akhrinayaa walaalkeen faysal mahad soomaali bayaankan ayaa ciwaan looga dhigay camiliyad lagu beegsaday saliibiinta yuganda tobanka safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri oo waafaqsan afarta bisha agoosto laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah laba camiliyad oo istishaadi ah la beegsadeen ciidamo saliibiinta afrikaanta ah oo falal ashaahadala diriirnimo ah ka waday duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose camaliyadda koowaad ayaa lagu beegsaday xero ay ciidamada kufaarta yuganda ka samaysteen duleedka deegaanka bariire halkaas oo ay ku jireen gaadiid iyo ciidamo badan oo gaala kirishtaan ah camaliyadda istishaadiga ah ayaa allaah fadligii sidii loo qorsheeyey u haleeshay bartamaha xerada gaar ahaan qaybtii ay yaaleen gaadiidka gaashaaman ee cadowga camaliyadda labaad ayaa daqiiqado yar kadib lagu beegsaday ciidamo iyo gaadiid gurmad u soo sameeyey saliibiyiintii lagu beegsaday camaliyaddii koowaad waxaana halkaasi mar labaad ka dhashay khasaare ka xooggan midkii koowaad intaan xaqiijinnay khasaaraha cadowga ka soo gaaray labada weerar waa bakhtiga afartan iyo toddoba askari oo ka tirsanaa saliibiyiinta iyo dhaawaca kow iyo soddon askari oo kale kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil dhaawacyada cadowga ayaa u badan kuwo culus oo jirkoodu uu googo'ay camaliyaadka istishaadiga ah ayaa sidoo kale burburiyey sagaal gaadiid ciidan ah oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada lagu daabulo gaadiidkan gubtay waxaa ka mid ah laba taangi oo ka mid ahaa hubkii ay saliibiyiintu ku duqaynayeen deegaanka bariire ayna ku burburiyeen inta badan guryihii dadka shacabka goobihii ganacsiga waxbarashada iyo cibaadada khasaaraha cadowga intaas waa uu ka sii badan karaa wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo gudbin doonnaa inshaa allah bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey aayaddan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid faysal in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira etoobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qaraxay la beegsadeen laba fariisin oo murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha iyo sidoo kale warlaliska ee degmooyinka hilwaa iyo dayniile ee muqdisho dhaawacu waa afar askari oo murtadiin ah oo midigaraab yahay shabeellada hoose mujaahidiintu waxay duleedka degmada afgooye laba qarax kula beegsadeen kolanyo murtadiin ah gaar ahaan kuwa alfa gruub oo ka soo baxday magaalada muqdisho dhimashadu waa sagaal askari oo murtadiin ah iyo gubashada laba gaari oo cabdibila ah isla shabeellada hoose howlgal gaar ah oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray jeelaani xasan bakay oo ahaa ergadii maamulka ridada ee koonfur galbeed gedo qarax shale ka dhacay degmada baardheere ayaa lala eegtay ciidamo kufaar etoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay ilaa saddex askari bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelbarde jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada afmadow dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dab xooggan oo gubay mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn dalka soomaaliya inta badan qaybaha ugu muhiimsan suuq bacaad ayaa basbeelay kadib markii uu si lama filaan ah dab uga kacay gudaha suuqa dabka oo kacay shalay galab abbaaro saacaddii markii ay ku beegneyd sagaal saac iyo afartan daqiiqo ayaa ku faafay dhismayaal muhiim ah ilaa markii dambe uu wada qabsaday suuqa khasaare maaliyadeed iyo mid nafeed ayaa la xaqiijiyey inuu ka dhashay dabkan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana guurdaraystay iskuday dhowr ah oo ganacsatada dabka ku bakhtiijin lahaayeen ugu yaraan hal qof oo dumar ah ayaa ku dhintay dabka halka tobanaan kalena uu dhaawac soo gaaray xil ay dadkaasi isku dayeen inay hantidooda ka badbaadsadaan dabka ka kacay suqbacaada
aabaheed waa kan agoodnana aan celinaynin waa inuu dabka galu rabaa inuu deh waxaa waaye gurmud fara badanna waa waa samaanay gabar yar baa meesha ku jirtay waa la dacaalnay waa in laga soo saarin kalo waa shaki ay ka jira hadda gabadhii ilin lama saara ilaa qaybaha suuqa ee basbeele ayaa kala ah maacuunta bacaadlaha iyo dabqa xawaaladaha ganacsatada ku hanta beelay dabkan ayaa sheegay inaysan helin gurma degdeg ah arrinkaas oo sababay in dabka suuqa uu ku wada faafo shaki badan ayaa laga muujinayaa in dabkan uu qayb ka yahay qorshe dhulboob ah oo waayadan si xowli ah uga socday magaalada muqdisho waxayna dadku isweydiinayaan waxaa isku soo baagay boobka suuqa siinaa iyo gubidda suuqbacaadda dabkii waa soo kordhay wuxuu soo fuulay laamiga alfaraj dhabarkeeda iyo dukaamo ku saqnaa ayuu marayaa waxaa gubanaya Ilaahina ka bixiyo.
ee ugu weynaa soomaaliya suubacad dabki wuxuu ka bilowday meesha maacuunta laakiin waxaa yimid galabta masacoo bilowday waxaa yimid afar gudumis iyo boodahooda marka ee, mashruuc inuu yahay loo malaynaa oo suuqa kooxdii qowlaysatada ahayd ee dhulboobka ka wada dalka inay qandaraaskaas qaateen waxaa ka jira hagar hagar weyn ayaa ka jirta wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dabka suuqbacaad uu soo gaaray xalay fiidkii uu iskiis u dameeyey iyadoo aanay jirin cid damisay ilaa iyo hadda tirkoob rasmi ah lagama hayo inta uu leegyahay khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabkan mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool walaalkeen abuu xasaan ayaa warbixinta warka inoo haya dowradan oo muddo saddex maalina socotay waxaa soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana taabagelinta iyo fulinta iska lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan si gaara looga hadlayay fayadhowrka iyo arrimo la xiriira caafimaadka waxaana ka faa'iidaystay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka buurdhuxunleh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool dadka sida gaarka ah kaga faa'iidaystay dowradan waxaa ka mid ahaa macallimiinta goobaha waxbarashada ganacsatada qeybahooda kala duwan kawaanleyda gabdhaha iibiya caanaha kuwa qudaarta iibiyo dadka ka shaqeeya ceelasha biyaha iyo wixii la midka ah inta badan waxaa dadka lagala hadlayay nadaafad darrada iyo inay iska ilaaliyaan wax weliba oo keeni kara nadaafad darrada midda deegaanka iyo midda gaarka ah intaba waxaa sidoo kale dhankooda dowradan ka faa'iidaystay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka buurdhuxun leh kuwaasoo marka laga reebay dowradan si gaara loogala hadlayay arrimo iyaga quseeyo munaasabad dowradan lagu soo gabagabeynayay oo ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool culuumo nuqabo iyo martisharaf kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada muslimiinta ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay isaga oona mahad alle kadib u mahadceliyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazaahum allahu khayran Een, walaayada gaar ahaan maktabka caafimaadka een, mayhel isku saaray ini dadka mayohe iyo xoola iyo leeyiinba dadka iyo xoola iyo xayawaanka iyo ka dhaqanyiinba caafimaad iyo lakugu rahay intiyo fiyaawingna caafimaadka la ilaaliyo marka jirridaana daawo liin raadiyo dadkii may wahee caafimaadkana la kaalmayo la garab surumo mujtamacana laka waacigeliyo caafimaadka caafimaadka may ku rooga diinta islaamka meelanka sarayd iyo ku rooga marka qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iidaysteen allah ayaa maxadnaqaan subxaanahu watacaala koonkan ni abuuray muslimiin iyo waali bacd axmdilaahi may maxadnaqaane xarakad shabaab mujaahidiin maktabka caafimaadka ayaa beryaalkan maynii la roogay magaalada buurdhuxun leh dowro kooban oo saddex maalmood socotay iyo meeliya naysii baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran allena dowrada saas ka saabsan aytii fayodhoorka iyo caafimaadka yani caafimaadka min addiin may ku midayaa diinta baa ku mideeta rasuulku meeray sal allahu aleyh wasalam annadaafatu shadru liimaan qofka inuusa isnadiifiya badanshay gurujay awlaadiis cunadiyo yani min addiiniya ku mideeta bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah anoo eh maxamed axmed buurnuxno rooga anoo ku socda macnaha magaca ganacsatada gudaa oo badarka iola iibiyo muddo saddex maalmooda maynan dareertay dowro aningalgaalidii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kheyra la sidiisa qumaatee amay la raayosiyaa wax badan uu faa'idni muddo saddex maalmood ee dowro caafimaadna nin sameey oo ka saabsan dhan welba oo caafimaadka bulshada anbaahantee laha ku bilaawo kawaanka lahagaatii suuga guda ee mayla raayisa raashiimada iyo walala gadawa alxamdulilah mayla raayisa dowro faylahaytay may kala codsadaana intii taan amal hanin nagna insha allah unoo geeka ka nool walaayada islaamiga bokool gaar ahaan magaalada buurdhuxnuun oo ka nool mayba intaan inka gabagabaabay maktabka caafimaadka oo haneen diyaari ilaalinta badqabka walaayada islaamiga bokool yant unku mahad eliye gaar ahaan maktabka caafimaadka maybanan inku hadalay nadaafada guud ahaan nadaafad hodam diinkan may ku gab diinta nadaafad walaya ku gabta annidaafatu shadru liimaanu nadaafadu may kale kumadaha alwiqaayatu khayru min alcilaaj walilay iyo caafimaadkana ninku hadalay ilaahay kamaasan gafuur rahiimkaayna waafaci caafimaad argday un horba argday doorunininku kufurn geekalanin bilawti sadbirinin socod wal un horba ibidkaayna argday indheegnana ninku sheegi ilaahay kheyrsiya lanki hanin dar iyona taw argday lanki ninwadooba ilaahay umrujo iyawaana nin dheeraya ilaahay jannad anlamkanka bishaaroy waliba un tooro waqta argday deeday todobaatan jaraena argday dowlad i dhabaatiha marnay samanaara dhahguray wal naarlanka dari ya arday magal iblan iska dhajaran dhibaato iyoonay taw dhabla kula kulma walba nin shanghayne ha marni dhab kasta waha marni tangeeka un aragday una roogn wal un adduunyo roogan haata maka aalan allanin weeli ilaahay inka shukriina inka mahadin dhiirigelinta iyoonay tawna nin sheega ulmaa diinkayna nin sheegayan malaagadayna nin sheegayan mas-uuliintayna nin sheegayan ya aragday intaas dhanka deerni wayni dhiirigeli hami igee dhateona nii dhiirigeliyohay ilaahay wal unuuna niingeliisi aani ka baraarugi oo ilaahay wiin waahidka inka dhawaad unuun allanay weel anti hanin anin sheenta maalan igee i hamiin dhateona baraarugi
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dowro midan la mida u qabtay bulshada ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda hadduu alla idmo dowradan ay ka qabsoonto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi walaalkeen cabdiqani moxamed ayaa warbixinta warka aynu eegayaa dowradana loogu magacdaray saxaabiyadda weyne ee safiyaah binta cabdulmutalib shicaarkeeduna ahaa ayanqusu diin wa anaa xay waxay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan waxayna dowladaa socotay muddo lix maalmood oo xiriir ah waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabaan oo ka hadlay munaasabada lagu soo gebagabeynayay dowrada ayaa si adah ula dardaarmay haweenka daaciyaadka iyo guud ahaan haweenka ku dhaqan deegaanka booco awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allah nagu kulmiyey xafladan qiimaha badan ee ikhtiitaamka u ah dowradii qiimaha badnayd lixda maalmood soo socotay ee u socotay gabdhaha mu'minaadka ah ee deegaanka booco muxaafadada beledweyne waana ku faraxsannahay kasoo qaybgalka ikhtitaamka dowradiinna aad baan ugu faraxsannahay qiimo weynna agteenna way ku leedahay ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa waafajinta noocaas ah intaa kadib dowradan qiimaha badan ee loogu magacdaray dowratu safiyata binta cabdimutalib shicaarkeedana uu yahay ayanqusudiino ana xayun intaa kadib halkan duruus baa lagu qaatay intibaahin bay ahayd in la isbaraarujiyo waxa nala ka rabo ilaahay naga raba la isku baraarujiyo waxa maslaxadeenna diimeed ama teenna adduunya ay ku jirta la isku booriyo la isxusuusiyo intaasay ahayd xoogaa booriska jafid bay ahayd wax badanna waa la faa'iidey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada idiin timid adinkaa kala faa'iideen waxa koowaad oo aan dardaarmaya waxay tahay wixii halkan laga faa'iidey in camal loo bedelo oo naftiinna aad ka bilowdaan walaalihiin kale oo idinka dambeeya iyo guriga aad mas-uulka ka tihiin oo aad joogtaan lagula laabto la gaarsiiyo si ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin la tabaryar yahay wax idinkugu qabto oo qabrigiinna idinkugu anfacdo aakhiradiinna idiin anfacdo adduunyadana islaamka ugu wanaagsanaado waxaa kaloo aan naftayda tiinab u dardaarmayaa markaskan hadda waa camiran yahay muuqaalkaa quruxda badan indhaha dadka muslimiinta u roon cadowgana aragti uu nacaya ah oo qiimaha badanoo muuqato waxay ku timid sabirkiinna iyo musaabaradiinna dulqaadkiinnay ku timid jacaylkiinna diimeed bay ku timid in intaad danihiinni ama wakhtigiinna qaybisaan aad qaybsiisaan inaad shareecadiinna kitaabkiinna bartaan bay ku timid waxaan idinkula talinayaa anigoo naftayda ka bilaabayo horay u sii wada daraasadiinna inaad arda ahaataan maraakista ku xidhnaataan horay u wada haddaalina dadna ku soo biiriya oo ducaad noqda oo ilaahay subxaanahu watacaala hadhow idin weydiin doonaa ducaad ilallaahi baa lagu qiimo leeyahay waman axsanu qawlan minman daca ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin sidoo kale qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka booco ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda diiniga ah iyagoona ka codsaday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan in loo soo celceliyo dowraadka caynkaan ah deegaanka joogana waa deegaanka booco anigoo ku hadlaya afka maamooyinka waxaa ka mid ah maamooyinka ku qaatay dooro isbuuc socotay mis khadiija bintiqooy waxyaalo badana ka faa'iidna walaa oo meeshaan kusoo koobi karin waxaa ka codsanaya mar kastaba inana looga soo celceliyo doorooyinka muhiimka maasha allah doorooyin hore waana soo mareen lamidaanoo kalena soo marta u maleymaa laakiin mar kasta waxaa jecelnahay middaani mid kasii fiican boo kale inuu loogu soo celceliyo waxaan joogaa bariga hiiraan deegaanka booco gaar ahaan markii soqdija buntaqwey waxaa ka dhacay xaflad lagu soo gabagabeeyey dooro socotay lix maalmood xaflad maasha allah waxyaabo badan oo aan inta kusoo gobi karnay aan ka faa'iiday maasha allah waxaan leeyahay dadkii noo soo qabanqaabiye ilaahay kheyr ha siiyo waxaana ka codsanayna inay markasta noo soo celiyaa waxaan ka mid ahay dumarka muslimaadka ee deegaanka boocay maxaafadada bariga hiiraan ka faa'iidaystay dowladii socotay lixda maalmood allah subxaana watacaala asaa ku mahadsan noo suurtageliya anagoo aaminiin ah hoos harsalayno raayadii rasuulka in ay noo soo gabagabowdo maantayna aan joogno ikhtitaamka dowladda safiya binti cabdimudalib shicaarkeeduna uu ahaa ayanqusuddiin wa ana xayu bacdallaahi subxaana watacaala waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii culummadii iyo dhammaan nuqubadii kasoo qayb gashay dowladani ikhtitaamkeeda waxaan leenahay jasaakum allaahu khayruuljasaa waxaa ugu horeeya waaligeena wilaayada hiiraan ee maanta nooga soo qaybgalay xafladda ka dhacday deegaanka booca markiska khadiija binti khuweylid jasaakum allaahu khayr aljasa baa leeya bacdallaahi waxaan mahadtooda aan ilaabaynin rijaasha muraabidiinta ee ku jilba xiran jiidda hore ee bariga hiiraan ee suurto geliya annagoo aaminiin inaan hoos harsanno raayada rasuulka waxaan leenahay lilaahi darukum wa calallaahi ajrukum waxaad u soo hayseen islaamka guulo iyo farxado waxaan idin leeyahay qowlka alle ahaa ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء wallahu laa yuxibu alaalimiin wilaayada hiiraan ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay dowraadka diiniga ah ee ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsaned cabdiqani munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen casaam carafaad ayaa faahfaahinta warka inoo haya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay madarasada almaahir ee xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada islaamka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda xifdisii qur-aanka kariimka ayaa munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed harsar ah waxaana bandhiga dhinac socday su-aala dhextaal oo ardayda la weydiinayey gabagabada munaasabada loo dhigay ardayda ka qalinjabisay madarasada maahir ee degmada bu'aale waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa xafladda lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka u akhriyay mid ka mid a ardayda acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey maamulaha madarasada maahir ee degmada bu'aale wuxuuna ka warbixiyey madarasada iyo maraaxiisha ay soo martay madarasatu maahir bilqur'aan litaxfiid alqur'aan alkariim waxaa la furay kow iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya madrasadu waxay ku bilaabatay qaab waxay ahayd xareys ah madrasadu marka waxay u shaqaynaysay muddo dhan hal sano iyo bar wax shan iyo labaatan arday ka badaneen ayay haysay kadibna soddonkii arday way soo buucsameyn macalin kale loo sii sameeyey tobanaa ku darsantay afartankaas aada isku buuxsantay marka waxay ahaayeen ardaydan halkan fadhido ma aha ardaydii aniga alifan bilaabay maaha ardaydan anigu bilaabay shan bilood ah qur-aanka ugu soo harsan shahaadooyinka sida ku qoran ardayo waxaa jiro ayaga dugsiyaal kale qur-aanka kusoo dhameeyey ballantaynan waxay ahayd hal sana in qur-aanka lagu xifdiisiiyo cilado jira aaweed marka inta hadda qalin jebisay waa hadday aad arkaysaan hal wiilo waxaa ku jira isaga mushaarakeeyey hadda aan qoladan shahaadada si aan ahayn ay gabar bannaanka jirto oo iyada qoladan la socoto ayaa intaasay ahayd qaar ka mid a waxgaradka degmada bu'aale munaasabadda ardayda lagu casumay ayaa mikrofoonka lagu wareejiyey maanta waxaan joognaa xaflad ay ka qalin jibiyeen caruur sagaal cunug ah oo la yidhaah madarasada maahirul qur-aan in maanta sagaal cunug oo intaa wakhtigaa kooban markay ugu badan tahay laba sano iyo qadaadica aan dhannayn saddex sano inay caruur ku qalin jibiyaan waa wax hadda ka hor baciid ku ah waddanka ma ku badneen yaalow dagaala weli juhdaydasinka beesi qur-aanka marlamaadkanaga mar saddexaadkanaga markii xifdigan tafsiirka saankana siin dhimay insha allahu tacaala ilaahay ma siin ku tugnaa in ilaahay siin waafaqaysa waalidiintana saasoo siga derdeeran insha allahu tacaala ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta ardayda waxaa halkan iigu dhammeeyey madarasadan almaahir laba wiil oo kale ah anas iyo cigrame ilaahay subxaana watacaala ina soo gaarsiiya ama haddaa iskale bacdana waxaa iskale ammaantaas iyo macalinka wax soo baray iyo iclaamkii ka soo qayb galay xalfadaas qaymaha badan waxaan ku faraxsannahay maanta dugsiga annaga madarasada ee ardadaannada ay ka soo qalinjebisay martida noo imaatay iyo walaayada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo hooyooyinkana way mahadsan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin macalinka annagana waa macalin dadaal badan maasha allah macalinkan qayr la siiyo muddo laba sanaa u dhigaayo waa madrasada waa madrasada almaahir xafladooda maanta ay ahayd maasha allah farxadana maasha allah maasha allah dhowaan ayahayd markay sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada bu'aale lagu sogootay laba dafcoo ka qalin jabisay madarasada zubayr ibnu cawaam mahadsanid casam ugu dambayntii haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurha kaba ee wilaayada bay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi walaalkeen abuayman ayaa warbixinta warka inoo haya xafladda wareejinta hadiyadahan ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka bisiqacde ee hoostaga degmada buurha kabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay dhowaan ka dhacday bartamaha deegaankaasi halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad siyaar sare loo soo agaasimay oo dumarka ku wareejinayeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore dumarka deegaanka bisiqacde ayaa bixiyey xoolo ari ah iyo caagadaha saabaysan kuwaasoo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore iyagoo uga dayanaya gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka raali noqde ugu horeyna munaasabadii hadiyadahan xoolaha ay ku bixinayeen dumarka muslimaadka waxaa ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu-aad maxamed qalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee deegaanka bisiq cadde maantana waxaan joognaa magaalada bishiq cadde gabdhaha muslimaadkaa waxay bixinayaan ilaahay dartii u bixinayaan ari iyo caagagii biyaha lagu abi lahaa waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo jihaadkuna alle nafta iyo maalka maalka u hormariyey mar kastoo qur-aanka alle uu tilmaamayo nafta iyo maalka maalku hormariyey alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum wa anfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun maalka in jihaadka lagu bixiyo gabdhihii muslimaadka ee saxaabada sidaasay ahaayeen maalkooday jihaadka ku bixinayeen ilmahooday geynaayeen naftooday geynaayeen gabadha lian musaybata binti kacbin umu camaara maalinkii uxud dhaawac labiyo toban baa ku dhacay iyadoo rasuulka difaacaysa calayhi salaatu wasalaam marka gabdhaha muslimaadka ah kaalin weyn bay jihaadka ku leeyihiin maalka jihaadka loo bixiyana alle wuxuu tilmaamay in ay toddoba boqol ka bilaabanayso toddoba boqol neefkii ariga hadda ari tiro badan baad keenteen aada muslimiinta ku wareejinaysaan halkii neef toddoba boqol oo neef wey hadaayaadkan loo diyaariyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore oo isugu jiray caagadaha saabaysan iyo xoolaha ariga ah iyo agab kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufeyska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka bisiqacade oo ka hadlaya agabyada ay bixiyeen iyo xoolaha nool unoena dhammaan gabdhaha ku nool maxaafada buur hakaba gaar ahaan bisig cadde mayba fadaane galabtun oo unan fadhiine inuun ku wareejino walaalaha mujaahidiinta xoolo oo ari eh caag oo shoow eh insha allah intaas inka badan ilaahay ba ku rajeeyana juhdiga iyo dadaalkan insha allah kan kusii badado doono marka inka horeytina ma eh waa marar barakal bala jartay marka ilaahay subxaana wa tacaala mayba ku rajeeyanay ini gabdhoogi habasadagna sadaqadii uusa ka aqbalo dadkii linjeeyina kolba inii ogaada ley gabdho walaalasha ee mar walba oo an damqadaayan oo hala jeedan leylan wanhaaran ini jaran ini sas niida ka haayan leylanka talagali ilaahay subxaana wa tacaala mayba ku rajeeyana nasriga iyo gargaarka in ilaahay nincamimo inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee bahay waxa ay baratan adag ugu jiraan hadaayaadka kala duwan ay u diyaarinayaan halyeeyada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyeen dumarka ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay aad buu umahadsan yahay abwaa iman ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay u dambeysay warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus subaxnimada tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu